أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku goodisay inay xoog ku meelmarin doonto damaceeda badeed ee geeska afrika howlgallo kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ardayda madarasada cusmaan binu cafaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan bulshada ku dhaqan degmada buulafulaay ee wilaayada bae ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowra diin ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmadaas maktabka caafimaadka wilaayada bakool ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku goodisay inay xoog ku meelmarin doonto damaceeda badeed ee geeska afrika marwaan moxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya warkaasi dowladda xabashada itoobiya ayaa mar kale ku dhawaaqday inay si adag u difaacan doonto waxa ay ugu yeertay himilooyinka muhiimku ah shacabkeeda isagoo waraysi siinayay wakaalada wararka e n a ayuu wasiirka arrimaha dibadda xabashada itoobiya ninka lagu magacaabo taaya ataska salaasi wuxuu sheegay in dowladdiisu aysan marna ka tanaasuli doonin biyaha mandiqada geeska afrika ayna u arkaan kuwo muhiim u ah nolosha in ka badan boqol labaatan milyan etoobiyaan ah sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda adisababa ayaa dhaleeceeyey talooyin dandaasi ah oo ay wadaan qolyuhu ugu yeeray quwado cadow ah mar uu soo hadal qaaday biyo-xidheenka aan la hadla ee muranka badan dhaliyey ayuu shaaciyey in dhammaystirka biyo-xidheenkan uu guul taariikhi ah uga dhigan yahay xabashada itoobiya isagoo meesha ka saaray in cadaadiska uga imaanaya masar uu saameyn doono shaqada biyo-xidheenka aan la hadla itoobiya way sii wadaysaa dadaalada hortabinta laha ay shacabkeeda uga faa'iideynayso biyaha gobolka suurtagalna ma ahan in quwada cadow ah ay naga hor istaagaan ka faa'iidaysiga biyahaanan xaqa u leenahay ayuu yidhi taaya ataska salaasi mar wax laga weydiiyey xiisadaha siyaasadeed ee ka aroosan geeska afrika ayuu beeniyey in dowladdiisu mas-uul ka tahay xiisadaha taagan sannaddii labadi kun saddex iyo labaatan ayaa xukuumadda dabadhidhifka masar ku dhawaaqday inay gebi ahaan isaga baxday wadahadalladii ay ka lahayd muranka ka dhashay biyaha webiga niil ee etoobiya kala dhexeeyey horaantii sannadda labadi kun afar iyo labaatan ayuu abiy axmed hiishi saxaraan ah la galay muuse biixi kaasi oo lagu siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya sidaas ayayna xabashada etoobiya ku horisay dagaal ku saabsan biyaha mandiqadda mahadsanid marwaan howlgallo kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taallay magaalada beledweyne gaar ahaan dhanka bari ee magaalada dhimashada waa hal askari oo murtad ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay labo askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ah ee degmada awdheegle dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen garoonka diyaaradaha degmada waajid oo saldhig u ah askarta xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaana xilliga weerarka garoonka degaysay diyaarad u socotay murtadiinta dhanka wilaayada gedo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen askar ka tirsan kufaarta xabashida itoobiya oo ku roondeynayay bannaanka garoonka degmada baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray itoobiyaanka ardayda madarasada cusmaan binu cafaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan yaasir moxamed ayaa warbixintu warkaasi inoo haya أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من من المسلمين munaasabad ka dhacday gudaha xarunta madrasada barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ee cuthmaan bin cafaan ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayay ardayda madrasada kusoo bandhigeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka turjumaya heerka waxbarashada ee ardayda madrasada فإن السعي إلى التعلم والتفقه في دين الله أفضل القربات وأعظم الطاعات كما أنه أول خطوة إلى السعادة في الدارين فلا يعرف الإنسان قيمة الحياة إلا بالعلم ولا يستطيع أن يميز بين المصلحة والمفسدة ولا بين الضار والنافع إلا به قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فآلف الجوف وأختها وهي حروف مد لي الهواء تنتهي كم أركان التجويد وما هي أركان التجويد أربعة معرفة مخارج الحروف معرفة صفات الحروف معرفة ما يتجدد من الأحكام عند تركيب الحروف رياضة اللسان والمداومة عليه qaar ka mid ah waalidiinta ardayda madrasada cuthmaan bin cafaan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inay si weyn ugu farxeen bandhig cilmiyeedka ay sameeyeen ardayda madrasada iyagoona u duceeyey isla markaana u mahad celiyey macalinka madrasada macallinkii juhdigaas ku bixi ayaa ku mahadsan ilaahay subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo midda kale waalidiinta waxaan u dardaarmayaa inay ku dadaalaan ilmahooda sharafta badan khaymaha badan meeshaa duruus khaymo badan ayaa ka baxday ninkii nasiib leh baa helaa nimcadan aan la soo kulannay ugu dambayntii waxaa goobta munaasabadda ka hadlay macalim xuseen maxamed cumar oo ah macalinka madrasada cuthmaan bin cafaan ee degmada boqa qable madrasada waxaa la furay kun afar boqol afartan iyo labo bishii toban iyo koowaad dilqacda marka waxyaabaha lagu bartan qur-aanka ayaa number kow ah waxyaabaha kale lagu bartan waxaa ka mid ah tarbiya islaamiya ayaa lagu bartaa waxaa kale hadda mantaqaana aan bilownay tasxiix annutq biaxruufi lqur'aan een, waxayna baxdaa bacd alcasr sidoo kale ardada waxaa ka mid ah kuwa qur-aanka dhameeyey madrasada barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ee cuthmaan bin cafaan ayaa ka mid ah madaariista ka furan degmada boqa qable mahadsanid yaasir bulshada ku dhaqan degmada buulafulaay ee wilaayada baay ayaa goob fagaare ah ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib abuu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey أيها المسلمون في كل مكان شاهدتم وشاهد العالم muslimiinta meel weliba oo aad joogtaan waad aragtaan idinka iyo caalamkuba halkay gaarsiisan tahay naceebka saliibiyiinta maraykanka u hayaan muslimiinta waxaad aragtaan sida maraykanka uu u beegsanayo haweenka carruurta iyo xitaa urkujirta kani waa maraykanka ee noo muujiya wejigiisa dhabta ah ee sharta badan waa filimkii ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin oo lagu soo bandhigay gudaha magaalada buulafullaay gaar ahaan agagaarka masjidka jaamac boqolaal ka mid a muslimiinta ku nool degmada oo isugu jiray rag dumar iyo carruur ayaa kasoo qaybgalay daawashada filimkan oo ahaa mid aad uga duwan aflaamtii horey ay u baahin jirtay alkataa'ib intii filimka uu socday dadku waxay ahaayeen kuwo ay ka muuqatay qiiradiimeed mar waxay la murugeysnaayeen xasuuqa maraykanka uu u geysanaya muslimiinta gaar ahaan muslimiinta ku nool soomaaliya mar waxay ku faraxsanaayeen jabka maraykanka soo gaaray kow iyo tobankii sebteembar iyo daarihii maraykanka oo dhulka lagu simay qaar ka mida bulshadii filimka daawanaysay ayaan mikrofoonka andulus la dhex marnay iyagoo ka warbixiya filimka ay daawadeen dhanka kalena muslimiinta ugu baaqay inay jihaadka ka qayb galaan maasha allah waxaan joogaa bartamaha buulufulaay walaayada islaamiga baay marka waxaan fiirsanaynaa filin aad iyo aad u xiiso badan filinkaas wuxuu ka hadlayaa xasuuqa geystay ciidamada maraykanka marka dee dadka muslimiinta aad bay u baabi'inayaan wax la yaab leh ayaan fiirsanayaa caawa dhanka kale ayaga ka waran jabka soo gaara maraykanka jab weyn oo aad iyo aad oo u xun ayaa loo geystay waana ku fiican tahay gaalada sember dadka muslimiinta hadday xasuuqaan waa ayagana in la xasuuqo waaye waajib waaye muslimiinta saaran meel kastoo joogaan waa walaalaha oo xasuuqaya maraykanka waana u ducaynaynaa mujaahidiinta marka dadka oo kale oo jihaadka ka fadhiyana waxaan leenahay inay walaalahooda mujaahidiinta ay u hiiliyaan maasha allah filingeedan qiimo ilaa fiirsadahayna ilaahay ka mahadsan ilaahay ha barakeeya mujaahidiinta iyo iclaamkaba maasha allah filan aad iyo aad unku qiranay ilaahay may baageekuni suurtogeli maasha allah boqolkiiba boqol waay may baan duku fiirsanay filinkii mu'asasada alkataa ibaan insaarti dadkiaan insaari may baa lenaa jazaakumullaahu khayr tankala murtadiinta may baa lahaa musxafka qur'aanka midigdayna melku biyaw manhaj gaala letaana malnay maamulaw megalkainoona megal ma guursadaw merwooyinkainoona muuriyaag makatumadaas insha allah bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mayba fiirsanaya oo ku filinki meel aarahayso muslimiintana laka dhibaha tahay gaaladana laka gumaadaya fiirsani ilaahay subxaana wa tacaala nurooji mayba meel aarahayso meelu meel aarahayso farinka daraa dadka oo meel aarahayso muslimiinta sheegayaan oona fidhiyaan muslimiinta walaalnimada la dhamaayo iyo fidhiyaan fiirsadaan oo ilaahayna garad siiyay aqli siiyay maarna diin diin la fahmeen iyo muslimiin eh oo fiirsadaan dadkaas maanta qiyaam meel ku fakadaan male in iyo diintan istaaga ilaahay soo ka obsadaan oo diintu meel aarahayso ansuruma oo meel gaalada sidii lagu gumaado lahaayeen oo meel kasta lagu dhibaatay lahaayeen jid elka jid lahaay iyo meel aarahaysantii oo maarna ka dadaalaan filimkan oo maalmo ka hor ay baahisay mu'asasada alkataa'ib waxa uu ku soo baxay saddex luuqadood oo kale ah carabi ingilish iyo soomaali isagoona filimka si aada ugu faafay baraha bulshada dadkuna ay wada daawadeen mahadsanid abuu xasaan maamulka islaamiga ah ee degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmadaas cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya sida uu inoo sheegay maktabka dacwada maamulka islaamiga ah ee degmada waxaa dowraad diini ah oo muddo afar maalmood ah soo socday loo soo xiray afar tuulo oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe afartan tuulo ee nasiibka u helay inay qaataan dowraadkan ayaa kala ah buulo guduud gacanka radiile birabiraha iyo buulo maacadaay waxaana diiradda lagu saarayey towxiidka iyo waxyaabaha buriya islaamka iyadoona ay ka faa'iidaysteen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan afartaas tuulo ee aan soo sheegnay markii ay dowraadkaasi soo idlaadeen ayay idaacadda islaamiga andulus la hadleen qaar ka mid ah dadkii dowraadkaas ka faa'iidaystay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin insha allahu dowladii anoo keenteen waa qaabilnay waa qaadanay waa ku mahadsantihiin wax allaale wixii shirki ah waa beri aan ka nahay alxamdulilaahi wixii wanaagsan waa qaadanay dowladii iyo wixii ku saabsaneed waa qaadanay insha allah magacayda anoo ku bilaabaya saalax xuseen oo jooga tuulada gacanka oo hoos tagta degmada bu-aale alxamdulilaah walaayada ayaa inoo timid waxay noo keentay waxay noo keentay dowra afar maalin socotay oo ku saabsan islaamnimada sida ay kaaga buraysa bismillaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaa anigoo ah cadar ibraahim maxamed waxaan joognaa buuladu macalamaxadey waxbarashada oo walaayada ay noo keentay maasha allah waxweyn ayaan ka fahanay arkaanyaha towxiidka ayaan ka fahanay markaan waxaan rabnaa walaayada inay noogu soo celceliso si ay wax noo fahansiiso anigoo mukhtaar cabdi maxamed xareede ee ku nool tuulada berebereliira ee waxaan ku mahad celinaynaa walaayada islaamka bu-aala nooga imaatay ee labadan bere dowra noo socotay aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa ee dowladaas dib dambe ay nooga soo nonoqoto ee si wanaagsan waxaan ugu fahanno sidaan iskaroon aan aad walaayada islaamka aan ugu baahannahay dowraadkan ayaa qayb ka ah dowraadka diiniga ah ee ay helaan dadka ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka si la mid ah kuwa deggan magaalooyinka waaweyn waxaana ujeedku yahay in dadkeennu ay si wanaagsan u fahmaan diintooda mahadsanid bukhaari ugu dambeyntii maktabka caafimaadka wilaayada bakool ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadaas maktabka caafimaadka wilaayada bakool oo ka duulaya waajibaadka ka saaran badqabka bulshada ku dhaqan wilaayada ayaa dhowaan waxa uu dawo gaarsiiyey deegaano hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ilaa siddeed deegaan ayaa la gaarsiiyey dawada waxaana ka faa'iidaystay in ka badan toddoba boqol oo isugu jira rag dumar iyo caruur sheekh derow oo ah malaaqa beesha leysaan oo wafdigaasi la socday ayaa ka warramaya sida ay ugu faa'iidaysteen dawada isagoona u mahadceliyey maktabka caafimaadka wilaayada ikhwata alkiraam ilaahay ka mahadsan uma wilaayada guud haangya ka mahadsan uma tiimkii hanin dirtay daawadhana geysii ya ka mahadsan guud haan wilaayadaya u mahadlata khaas khaasadin haningeysiya mahadsanta maylayn sheegane inti mustamiciin ana dheegaan an sheegane ini daawo wilaayada haneendirti dhakhtarad daawada haneendirti daawadii afar goobod qolaysaan orsa lakaqiibi maalinta khamiis hayti seenilow lahanqiibi dadweyne iyo nay migil ibilaan ay ciyaal daawo lahasii lama boqol iyo toddobaatan maalintii lamaad maalintii jimaacenna ee dhakhtarreedii daawadii ha ka dhiibayeen doondardiir lama boqol i soddon dhanyar i lanwiin megal ibilaan ha ka siyan maalintii saddexaad oo asabtaga hayti mudooda meeldhe eraw iyo waanahay tawfiiq lindhe ero koro tuulada tuuladaas iyo may daawe ah ka biyana ee dhakhtarreedii boqol qof megal ibilaan ah iska jaran ha siyan daawadii walaayada hanindirtii ka mahadsanyin ilaahay abaalmarin min allaahi alle kusii addunya aakhiraadii alle ka abaalmari maalintii afaraad maalinta ahdeed axad oo abaliyo hatina daawadii kabiyaayin lama boqol i labaatan magal ibilaan iska jaran lasii taasa wilaayada insha allahu in sheegan ilaahay ka mahadsan tuma wilaayada ka mahadsan tuma wilaayadii boqol hanin dhiibti tuma dhakhtareedin haninsii iyo mahadguuda leyn ilaahay injaazi abaalmarintii alle sii anti daawo iyo naynshaanagna anti la sii alle ka anfaca assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arrintan ayaa qayb ka noqonaysa dadaalada lagu haqabtirayo baahiyaadka bulshada ku dhaqan deegaanada wilaayada waxaana xusid mudan in inta badan degmooyinka wilaayada laga hergeliyey isbitaallo si lacag la-aan ah loogu adeegayo bulshada muslimiinta ah halka kuwa miiga deggana fadhigooda loogu geynayo dawooyin iyo baaritaano lacag la-aan ah guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu